wafdi ka socda ururka daalibaan oo hogaamiyaya kusimaha wasiirka arrimaha dibadda amiir khan mutaqi ayaa wadahadal saddex caana maal soconaya uga bilaabmay magaalada norway iyadoo ay ka qayb galayaan mas-uuliyiin ka socda dowladaha reer galbeedka iyo weliba wakiilada bulshada rayidka afghanistan warbixina ku saabsan arrintan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o e qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil wafdida taalibaan ayaa lagu cadaadinayaa inay ballan qaadaan ilaalinta xuquuqda aadanaha si loogu fasaxo balaayin dollar oo laga xanibay looguna talagalay gargaar ka bani aadnimada waxaa jirta lacag dhan toban bilyan oo dollar oo afghanistan leedahay oo lagu xanibay dalalka reer galbeedka gaar ahaana waddanka maraykanka sida laga soo xigtay ilo ku dhow goobta kulanku ka socda kusimaha wasiirka arrimaha dibadda amiir khan mutaqi ee dalka afghanistan ayaa isku dayaya in dhaqaalahaasi loo soo fasaxo dowladda taalibaan si ay ugu bixiyaan mushaharka shaqaalaha iyo in loo helo cunto ku filan bulshada afghanistan iyada oo xaaladda bani aadnimo ee waddankaasi marba marka ka dambeysa ay kasii darayso mawduucyada kale ee laga wada xaajoonayo waxaa ka mid ah in ballamihii ay ururka taalibaan qaadeen markii ay awoodda dalka la wareegeen ee ku saabsanaa xuquuqda haweenka iyo waxbarashada gabdhaha da-da yar iyo weliba xorriyadda madaniga ah inay fuliyaan macalin wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka afghanistan oo maraykanku leeyahay ayaa sheegay inay taalibaan ku cusub tahay nidaamka dowladnimo ayna jirto fursad wax badan lagu toosin karo dhinaca kale taalibaan ayaa u muuqata inay muujiso sawir ka duwan kii hore waagii ay xukunka hayeen laakiinse waxaa jira iminka inay xataa soo baxayaan waxyaabo badan oo ay beesha caalamka ku diidan tahay maamulka taalibaan marka haddaba la eego baahida dalka ka jirta dadaalka ay shiinaha turkiga iyo ruushka kula jiraan reer galbeedka kulug lahaanshaha dowladda taalibaan wadamada reer galbeedku cadaadis inteleg ayay saari karaan maamulka taalibaan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan london laakiin iminka ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ha reer galbeedku dabcan cadaadis waa saari karaan waanu saaran yihiba cadaadiskii waxaa shirkan loo qabtay wana hadda loo qabanayaana waa in cadaadiskaas la khafiifiyo reer galbeedku ay saareen oo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba isugu jira oo labadoodu marka la isku darana saameyntoodu ay aada iyo aada u daran tahay waxay u eg tahay reer galbeedku siyaasadda ay raaceen mareykanku hogaaminaya midka argosia inay tahay daalibaanna nidaamkoodii ay ku socdeen wax badan kama bedelin marka arinta ugu weyn imika daran ee taagan waxa weeyaan sideed iyo soddonkii milyuun reer afghanistan ugu yaraan shan iyo labaatan milyuun oo kamidaba wajahaya macaluul wax dhaqaalo oo wadankii soo galayaana ma jiro marka in siyaasadooda ah ganaaxa iyo ciqaabta u eg ama dunidu u aragtaa haddii ay sababto dhimashada dad badan in haddana fadeexad ay mar labaad kusoo noqon doonto bay reer galbeedku dareemayaan markaasi bal taa loo khafiifiyo iyadoo aan daalibaan haddana la aqoonsan oo cadaadiskii aan laga wada qaadin oo waddo dhexe wax laga dusiiyo ayay ayay isku dayayaan waana sababta shirkan loo qabtay iminka booqashadii ugu horeysay ee mas-uuliyiinta taalibaan ku tageen yurub waxay la kulmayaan saraakiil ka tirsan dowladda norway wakiilo ka socda maraykanka faransiiska britain jarmalka talyaaniga iyo midooda yurub dhammaan dowladahani ma aqoonsano dowladda taalibaan dhistay ma laga yaaba haddaba in maamulka taalibaan codsada aqoonsi haddiiseba ay dalbadaan sidee ayay dowladahani usoo dhaweynayaan waa kan mar kale maxamed haaruun biixi ha horta runtu siday tahay taalibaan hadda uma socdaan inay naaqoonsada ku yidhahdaan reer galbeedka oo dowladda norway iyo taalibaan cilaaqaad dheer baa muddo dheer ka dhexeeyey khaasatan prime ministerka imika norway markii uu ahaan jiray wasiir khaarijiyaha labada kun iyo shantii ilaa labada kun iyo labayo tobankii wadahadallo qarsoodiya buu la bilaabay taalibaan oo jabhadahoo dagaalamaysa kaas oo aakhirkiina sababay in maraykankuna uu kusoo biiro wadahadaladii oo ay ku qanciyaan aakhirkiina keenay in la furo xafiiskii wadahadalada ee dooxa oo iyagu goor horay norwegian ku fahmeen inaanay dagaal afghanistan waxba lagaga keeni karayn runtiina way ku guuleysteen oo cilaaqaad weyn baa kala dhexeeya laakiin cilaaqaadkaasu mid uun dagaalka hala joojiyo iyo arrimaha biniaadnimada hala hirgeliyo iyo arrimahaasun ku saabsan weeyaane mid gaadhsiisan maaha heer lays aqoonsado reer galbeedkuna hadda diyaaru ma aha wafdigan taalibaan iyo wasiirkoodan arrimaha dibadda ma amiir khan hadda uma socdo inuu yihahdo na aqoonsada arrinta ugu muhiimsana hadda loo socdaano waa in taalibaanna ay wax ogolaato oo hablihii waxbarashadii hablahooda iyo gabdhaha oo ay yidhaahdeen secondaryga ma geli karaan inay joojiyaan afhayeen u hadlay ururka taalibaan oo magaciisa la yidhaahdo sabiixullah mujaahid ayaa warbaahinta u sheegay inay oslo kula kulmayaan maraykanka iyo midooda yurub iyaga oo buu yidhi kala xaajoonaya danaha naga dhexeeya qaybna waxa kulanka ka ah ayuu yidhi jaaliyadaha afghanistan ee ku sugan yurub iyo dalka dibadiisa cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london